wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed xayir mareeye ayaa xarunta wasaaradda ee magaalada muqdisho kusoo bandhigay in ka badan soddon cagaf cagaf kuwaas oo loogu talagelay wasaaraddu ay ku taageerto beeraleyda soomaaliya sida uu sheegay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya runtii halkan maanta bulshada soomaaliyeed iyo beeraleyda soomaaliyeed iskaashatooyinka soomaaliyeed la wadaagaynaa labaatan cagaf oo aada u qiimo badan oo aanu ku dib ugu soo noolaynayno adeegyadii dowladda soomaaliyeed ay siin jirtay beeraleyda soomaaliyeed aanu dib ugu soo noolaynayno waa tiradii ugu badnayd ee sidii burburku u dhacay hal mar wada yimaada oo wasaaradda beeruhu ay ka shaqaynayso inay taageerto iskaashatooyinka iyo beeraleyda soomaaliyeed sharaf bay noo tahay wasaarad ahaan hambalyo ayaanu leenahay agaasimayaasha iyo agaasimaha guud iyo wasaaradda iyo dhammaan intii ka soo shaqaysay alla khayr ha siiyo intiina caawisay oo runtii cagafyadan waxaa nagu caawiyey wol banka bangiga adduunka ayaa nagu caawiyey marka waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay annakuna si daacadnimo leh inaanu halkan maanta cagafyadaa u keennay cagafyadan waxaanu doonaynaa inaan ku bilowno hay-addii caanka ahayd ee beeraleyda soomaaliyeed taageeri jirtay ee onod la dhihi jiray ayaanu doonaynaa inaan ku bilowno ee burburtay oo aada ogeydeen siday u caawin jirtay beeraleyda soomaaliyeed
dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay ballan qaadayaan inay dalka gaarsiiyaan isku filnaansho cunooyinka dalka ka soo go'a wasaaradda beeruhu waxay u taagan tahay inay dib u soo noolayso wax saasaarkii dalka iyo fuur iyo maaragtay cuntadii isku filnaashihii cuntada ee dalka oo sidaan sheegay maanta dadka soomaaliyeed nasiib darro ay quudanayaan dalagyo laga keenay dalal kale oo aan qiimo lahayn oo aan caafimaad lahayn waxaanu doonaynaa waxa dalkooda ay ka helayaan ay ku beeranayaan inaan xoojinno sidaas baanu cagafyadan u keennay waxaanu leenahay hambalyo maaragtay ganacsatada iyo beeraleyda iyo dadka dhammaan inta beeraha ka shaqaysa dhallinyarada runtii ku mashquulsan inay beero la qabsan kara isbeddelka cimilada oo tayo leh oo casri ah dhallinyaro badan oo ku mashquulsan baanu ayaanu ayaanu u hambalyaynaynaa aanu u sheegaynaa inaanu garab taagannahay haddaanu nahay wasaaradda beeraha hambalyo ayay noo tahay maanta wax weyn ayay noo tahay wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya u qaabilsan horumarinta wax soo saarka dalagyada dalka iyo beeraleyda soomaaliyeed